aad ayaad u mahadsan tahay walaalka kooxaha muqaawamada ee ka dagaalamaya jiida khaza ayaa maanta baahiyey muuqaal ay kusoo bandhigayaan kamiin culus oo ay u dhigeen ciidanka kayaanka gumaystaha ah garabka warbaahineed ee kooxaha wax iska caabinta ayaa baahiyey muuqaal ay kusoo bandhigayaan howlgallo gaar ah oo isugu jira duqayn iyo dhabagal islamarkaana ay ku beegsadeen cutubyo ka mid ah ciidanka yahuudda ee ku sugan gudaha jiida khaza gaar ahaan magaalada khan yunis ee dhacda koonfurta qidaaca laba goobood oo ay saldhig ka dhiganayeen ciidamada yahuudda oo ku yaala xaafadaha alqarara iyo mandiqada isbitaalka al orobiya ayuu muuqaalka soo bandhigayaan kooxaha muqaawamada ah oo gantaallo hoobiyaal ku beegsanaya labadaasi goobood iyo ciidankii ku sugnaa ee ka tirsanaa ciidanka maamulka yahuudda dhanka waqooyi ee magaalada khan yunisna muuqaalka ayaa soo bandhigaya howlgal dhabagal ah oo ay halkaasi ka fulinayaan dagaalyahano ka tirsan muqaawamada islamarkaana ay ku beegsadeen ciidamada yahuudda ah oo halkaasi isku aruursanayay khasaaraha ka dhashay labada howlgal islamarkaana gaaray ciidanka yahuudda ayaa ah dhimashada shan askari oo yahuud ah iyo dhaawaca tiro intaasi ka badan sidaba uu muuqaalku soo bandhigayay wadahadallo rasmi ah oo ruushka iyo ukrain uga furmay magaalada istanbul ee dalka turkiga wadahadallo cusub oo u dhexeeya ruushka iyo ukrain ayaa maanta si rasmi ah uga furmay magaalada istanbul ee dalka turkiga kuwaasoo ujeedkoodu yahay in la gaaro xabad joojin rasmi ah si loo soo afjaro dagaalka saddexda sano socday ee u dhexeeya labada dhinac wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga hakan fiidan ayaa carabka ku adkeeyey in wareegga labaad ee wadahadalladu ay si gaar ah diiradda u saari doonaan joojinta colaadda iyo tallaabooyin lagu dhisayo kalsoonida wafdiga yukrain ku matalaya shirka ayaa sheegay in dalkoodu diyaar u yahay inuu qaado tallaabooyin waaweyn oo nabadeed iyaga oo sheegay inay qorshe cad oo ujeedkiisu yahay horumar dhab ah ay markan doonayaan inay shirka kala laabtaan dhanka kale wafdiga ruushka oo uu hogaaminayo la taliyaha madaxweynaha ruushka ayaa habeen hore gaaray istanbul taas oo muujinaysa in labada dhinacba ay si dhab ah u danaynayaan wadaxaajoodkan si kastaba ha ahaatee kulankan ayaa kusoo beegmaya xilli xasaasi ah oo ay labada dhinac isweedaarsanayaan weeraro culus waxaana u dambeeyey duulaankii ay ciidamada yukrain ku burburiyeen in ka badan afartan diyaaradood oo istaraatiiji ah oo ay lahaayeen ciidamada ruushka moscow ayaa dhankeeda wacad ku martay inay qaadi doonto weerar culus oo saameyn doona magaalooyin waaweyn oo ka mid ah yukrain ugu dambeyntiina ciidamada maamulka yahuudda ayaa afduub iyo xadgudubyo ka dhan ah dadka falastiiniyiinta ah ka wada mandiqada daanta galbeed ee ka tirsan dhulka falastiin warbaahinta ka soo waranta daanta galbeed ayaa ku waramaysa in ciidamada maamulka yahuudda ay maanta oo isniin ah xabsiga u taxaabeen dadyow badan oo reer falastiin ah islamarkaana ku sugnaa magaalada alkhaliil iyo naabolis oo labadoodaba ka mid ah daanta galbeed wakaaladda wararka ee falastiin ayaa tilmaamaysa in ay tiro sagaal qof ka badan oo falastiiniyiin ah ay maanta afduubeen askarta maamulka yahuudda dadkan ayaana sida ay wakaaladu sheegayso waxaa ka mid ah dad dhowaan ka soo baxay xabsiyada maamulka yahuudda sidoo kale wakaaladda wararka ee wafaa ayaa tilmaamaysa in ciidamada maamulka yahuudda ay magaalooyinka alkhaliil iyo naabolis ay maanta ka geysteen xadgudubyo xoogan oo ay ku burburiyeen guryo tiro ah oo ay lahaayeen qoysas falastiiniyiin ah oo ku dhaqnaa labada magaalo